isbitaalka deegaanka goobweyn ee waqooyiga magaalada kismaayo ayaa waxaa ku xiran oo adeegyada caafimaadka ka hela dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka ku nool ilaa toban tuulo oo hoos yimaada goobweyn adeegyada caafimaad ee bulshada ay ka helaan isbitaalkan ayaa waxaa kamida nafaqaynta caruurta tallaalka caruurta iyo haweenka uurkale daaweynta dadka bukaanada ah ee isbitaalka yimaada iyo adeegyo kale agaasimaha isbitaalka ismaaciil deerow ibraahim ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee isbitaalku u qabta bulshada ku nool deegaanka goobweyn iyo tuulooyinka hoos yimaada goobweyn health facility haddaan warbixin kooban aan idinka siiyo ama aan ka bixiyo waa health facility wuxuu maaragtay u shaqeeyaa bulshada deegaankan goobweyn iyo hareeraheeda ugu yaraan waxaan na soo maraa ama bishii laba kun ilaa sadde laba kun iyo shan boqol oo qof daawo ka hela oo ka qaata waxay helay qeybaha uu markaa isbitaalka ka kooban yahay waa dhowr qeybood waxaa ka mid ah qeybta maaragtay nafaqada caruurta laga siiyo oo ilmaha lagu soo kabo xagga nafaqa darrada ay hayso nafaqa darrada kor looga qaado waxaa ka mid ah qeybtan tallaalada caruurta yaryar iyo haweenka waxaa ka mid ah qeybtan loo yaqaano o b d-ga oo ay ka helaan dadka waaweyn daawooyinka maaragtay ay ka qaataan waxaa kaloo la socda qeybta haweenka uurka leh oo ayagana lagala tacaalo intay uurka leeyihiin ilaa ay ka gaaraan xilliga dhalmada waxaa kaloo leedahay meel marka ay ka soo baxaan inta uurka ay ku jireen daawada ka qaad markay ka baxaan ay galaan qeybtii dhalmadana meel ay maaragtay lagula tacaalo ayagii cunugoodii oo lagu maaragtay baxnaaniyo marka intaasaa ugu muhiimsan iyo qeyb la yihahdo child friends bison ilmaha maaragtay ku madadaalino inta ay hooyada qaadanayso daawada ama cunuga usoo qaadanaysa meel yaroo ilmaha ay ku ciyaaraan oo ugu keena iyo alaabahi ay ku ciyaari lahaayeen dhanka kale agaasimaha ayaa ka warbixiyey baahiyaha caafimaad ee isbitaalka ka jira isagoona sheegay inay u baahan yihiin gaari ambalaasa kaas oo ay magaalada kismaayo ugu soo qaadaan bukaanada xaaladooda cuslaato ee isbitaalka wax looga qaban waayo waxauna codsi u diray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland iyo hay-adaha dhanka caafimaadka kala shaqeeya wasaaradda wallaahi isbitaalka meeshaan wax waxa ugu qaban wayno waxaan ku gaarsiinaa gaari yar oo sigsid ah oo markaa iyada aan maalin markuu markaa qaado marmarna aan weynaba oo qofka khatar ay ku gelaysa xaaladiisa ina meeshaan ay khatar ku gasho marka isbitaalka wuxuu u baahan yahay ambulance oo joogto ah ma yaallo hadda intaad aragtaan wax ambulance oo dhex taallo oo isbitaalka yaallo ma jiro oo markii hadda qof ama uu imaado ama uu soo dhaco ama gabalaya meeshaan waxba loogu qaban waayo xagga foosha wax lagu gaarsiiye isbitaalka weynaa ma hayno ambalaasa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caawiya maxalli jira waxaan ka codsan lahayn in isbitaalkan maadaama deegaankii hadda u ballaartay dad fara badan oo i d bsna ay soo degeen maxay ahayday waddanka isbitaalkan in la weyneeyo isbitaal weyn oo laga heli karo maxallihi jiray waxyaalihii ay u baahnaayeen sida hadda ma joogo dhakhtar oo rasmi ah oo hadda isbitaalka dhex fadhiya ma jiro waxaa jooga waa un maxallihi jiray dad naasasa oo caawiya dadka marka dhakhtar oo dadka inay helaan inay helaan markaa isbitaalkan oo loo weyneeyo isbitaal weyn looga dhigo oo wax walba laga heli karo ambalastina waa muhiim oo horaan idinkugu sheegayba isbitaalka deegaanka goobweyn ayaa wax badan ka qabtay baahiyihii caafimaad ee ka jiri jiray deegaanka iyo tuulooyinka hoos yimaada ka hor intaan isbitaalkani laga hirgelin waxaana dadka bukaanada ee xaaladooda uu isbitaalku wax ka qaban waayo loo soo gudbiyaa isbitaalka weyn ee degmada kismaayo